أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد بداية كتاب سنن النسائي sunan unasaa'i ayaynu halkan ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala laba sunan buu sheekhu leeyahay assunan alkubraa wasunanu suqraa markaa kani waa asunanu suqraa ka loo yaqaano oo kaa kale uu ka soo dhex saaray nin madaxabaa aada u macaansaday markuu kaa weyn alifay madaxdii muslimiinta ee meeshuu joogay ka mid ahaa markaasuu yihi wax daciifii miyuu ku jira ahaa buui dee haddaba noo kala saar buua inta saxiixa qaaru soo saar intanuu soo saaray markaa inkastoonay wada saxiixa in qaar ku jiraan sheekhu waa alimaam alxaafid abu cabdiraxmaan axmed ibnu shacayb ibnu cali ibnu sinaan ibnu baxr alkhuraasani annasaa-i laba boqol iyo shan iyo tobankii taariikhda hijiradu markay ahayd buu dhashay cilmiga aada buu ugu dadaalay dhul badanna wuu maray shuyuukh badan buu lahaa qaarkood aynu kasoo qaadan doono tiradooda arday badanna waa lahaa imaamu dahabi oo ragga aada uga warrama culimadaas siiradooda waxa uu lahaa waxa uu sheekhaasi ahaa mahiiban nin weji wanaagsan oo farxad badan ayuu ahaa dharka qurux badanna waa qaadan jiro ka afrikaanka u badan cilmiga xadiidku aada iyo aada ugu dadaali jiray qorid iyo akhrin iyo alifidba iyo ururinba afar dumar uu lahaa waa u cadaalad samayn jiray iyadoo soomkii nebi daawuudna uu soomi jiray ee maalin dhaafka ahaa tahajudkana uu aada u badin jiray caqiidadiisu iyo madhabtiisu waa ta ahlu sunna waljamaaca aada buu uga hadlay qadiyadda ama qur-aanka kariimka ah wuu radiyey kuwii lahaa waa makhluuq kalaamkii ilahay inuu yahay buu maaragtay raggii ku adkaa weeye qolyaha waxa uu alifay kitaab uu bixiyey khasaa'isu caliy bna abi aalibin radia allahu canhu cali waxyaabaha u gaara markaasay qaarkood shiicanimo ku tuhmeen sheekha laakiin isagaa ka jawaabo markii la weydiiyey wuxuu hi waxaan tegey meesha dimashik laydhaah kolkaasaa waxaan arkay iyadoo aan cali cidiba soo qaadayninba asxaabtii kaluna aada looga hadlayo sida shiicadu ugu talax tegeenba ardu shaam shiicadu marka bariga la joogo cali bay aada u hadalhayaan iyo aalubeytka ardu shaam marka la joogana caliba cidima soo qaadayn buuri dabeetana kitaabkaasaan alifay buuri dheelitirkaasunba iga ahayd iyo dadkaa inxiraafkuu ku dhacay may ahayn inaan maaragtay shiica igu jirto madhabkiisa fiqiga waxa uu ahaa shawaaficda ragga shaaficiyada ayuu ka mid ahaa rag badan baa ammaanay sheekha oo maaragtay culimo kala duduwana alxaafid abu cali annaysaburi waxa uu lahaa ahbarana alimaamu fi lxadiid bilaa mudaafaca abu cabdiraxmaan annasaa'i ayaa noo warramo raggii xadiidka ugu horeeya iyadoo aan cidi ku haysan abulxasan adaara qudni isaguna waxa uu lahaa waa muqadam calaa man yudkar fii hada alcilmi min ahli casr raggii casrigiisa cilmiga xadiidka ugu horreeyey buu ahaa waxa uu ku dhintay adigu mar wakhtiyada ka mida ayaa uu yimid horta dhulku maray waa fara badnaa cilmiga u raadsaday khuraasaan xijaaz masar ciraaq jasiira dhulka la yidhaahday waqooyiga ahaa ardu shaam huquur markii dambe masar buu degay halkaasuu kolkii dambe cilmiga ka baahinayay wakti waktiyada ka mida isagoo meelahaa jooga ardu shaam iyaba aada loo weydweydiiyey alfadligo mucaawiye ka warran bay yidhaahdeen kolkaasuu ka yaro aamuso way garaaceen dhib badan bay soo gaadhsiiyeen dad meeshaa joogay akhiiran wuxuu ku dhintay meesha loo yaqaan filistiin kitaabkan mararka qaarkood baa culimada qaar ay saxiix ku tilmaamaan waxbaase ku jira saxiix ma wada aha almujtabaa baa la ydhaha almujtanaana waa la ydhaha almujtabaa waa kii la doortay kaa weyn laga soo dhex saaray fajtabaahu rabbuhu baabkeedii almujtana waa midhihii la guranayo weeye qiimaha kitaabku kolka la eego aada iyo aad bucasrigiisii kolka la eego oo dee qarnigii saddexaadba intaanu dhammaanin buu ahaa isagu qarnigii saddexaad qarnigii saddexaad bilowgeesiibuu dhashay dhammaadkiisiina waa dhintay ninka waktigaa jooga sidan aad arkaysa cajaab cajaa'ibka a u tabwibiyey fiqiga badanna uga soo saaray waxa uu kitaabku dadaalka uu sheekhu geliyey baa ay muujinaysaa taas saxeixa ay soo saareen sheekhaynku isaguna waa soo saaray meelaha qaarkoodna rag uu kaba qaateen saxeixaynku ayaanu isagu ka qaadan oo tashadud adag uu sameeyey waxa uu kaga duwan yahay sheekhaynka bukhaari iyo muslim iyagu waxa ay qaadanayeen ragga la isku waafaqay inuu xadiidkoodu saxiix noqdo laakiin raggaan la isku waafaqin oo qaarkood diidan yihiin ayaa ay qaataan qolada sunanka sidaa daraaddeed baa saxiix iyo xasan iyo daciif intuba ay ku jiri karaan inkastoo aynu tiradooda sheegi insha allah erayga taxdiidka iyo ikhbaarka oo ammaanan muxadisiinta agtooda akhbaranaa iyo xadahanaa ayaa uu aada u badiyaa oo aad ka arkaysa had iyo jeer cibaaraadkiisa soo noqnoqonaya waxa uu leeyahay oo infiraadaadkiisa waxyaabuu la gooniya ka mida kitaab loo yaqaano kitaabu tatbiiq oo xagga dambe uu ku sheegi doono insha allah shuraaxdiisa kitaabka camalo badan baa laga qabtay laakiin ragga sharxee waxaa ka mida suyuuti kitaabka loo yaqaano zahru ruba cala lmujtaba abilxasan moxamed ibn cabdilhaadi sindi ninka la idhaahdo oo aad ku aragteen taqriir yar inuu ku leeyahy ibnu maajah ayaa isaguna sharxay sharax yaroo kooban oo iska wanaagsan oo isaga laftiisu zahru ruba la ydhaho waxaa imika ugu waasicsan wax sharxay sheekha nool ee moxamed ibnu aadam alethoobi alwalli wallawiga la ydhaha reer wallawi berigii dhoweyd baabuu nuskhadii soo siiyaan kula kulmay maka markaa dhowr iyo afar afar iyo afartan mujallad buu ka dhigay labiyo labaatan weeyaan matnigiisu labiyo labaatan min laba isugu jira marka afar iyo afartan baa loo tixgelin karaya inuu yahay markaa si wanaagsan buu u sharxay oo sharaxa ugu badan weeyey qolyaha kale kala saaray waxaa ka mid a dee albania sidan aynu arkayna intii saxiixayd gaar u soo saaray ragga qaarkoodna shuyuukhda sheekha ayay gaar u saareen markay sharxayeen inta uu la dheer yahay kitaabkani afartii ka horreeyay bukhaari muslim aba daawud tirmidi laba kun iyo afar boqol baynu kusoo sheegno xadiid inuu la dheer yahay darajada culimo fara badan baa waxay geliyeen ka saddexaad bukhaari muslim nasaa-i abaa daawud tirmidi saasay wadeen cadadka axaadiistiisa shan kun toddoba boqol iyo afar iyo toddobaatan wey waxaa daciif lagu sheegay afar boqol iyo konton ilaa shan boqol marka uu kitaabkan warinayo almujtaba loo yaqaano shuyuukhdiisu waxay saddex boqol iyo afar iyo soddon marka ka weyn la eegana waa afar boqol iyo konton sheekh buu lahaa ardaydiisana hadalkeeda baddaah adigu imise sheekh baad leedahay isweydiin markaa laba iyo saddex meelaha ma dhaafsiisana waaya marka raggu saas ninka dee afar boqol iyo konton sheekh ka qaatay cilmigan kasoo uriyey xadiid waxaad garan karaysaa dee caalam dhan inuu maray rag iyo dumarba leh ayuu ka soo ururiyey kitaabkan ragga ka qoray ama ka wariyey ardaydiisa ugu caansan waxaa ka mid a ninka loo yaqaana ibnu sana ibnu axmar ibnu sawqi raggaasaa ugu badan ilaa qaarkood ay yidhaahdeen kitaabkan aynu hayno ee la yidhaahdo almujtaba ninka ka soo saaray sunanulkubra ee kasoo dhex saaray waa ibnu sana laakiin sida raajixa waxa weeyaan inuu yahay annasaa-i oo kiisan weyn intuu kasoo dhex saaray kan kusoo ururiyey marka laaga xagga asaaniidda hulaahiyaat ma leh hulaahiyaat albukhaari oo dhowr iyo labaatan ahaa baa jiray hulaahiyaat ibnu maajaha baa jiro ilaa shan ahaa oo ah marka iyagu iska dacafo ahaa hulaahiyaatku waxa weeyaan asxaabigiiyo isaga ama nebigii isaga asxaabigiiyo isaga fila saddex baa udhexeeyey mararka qaarkoodna isaga iyo asxaabiga labun baaba udhexaynaya isagu ma laha inta u yari waa afar inta u dheerin sanadka waa ilaa sagaal buu tirsanayaa haddana kolkaad eegta kanuu albaani kala saaray waxaa imika inoogu qoran mujalladka saddexaad aakhirkiisa shan kun iyo toddoba boqol iyo afariyo toddobaatan xadiid ayaa inoogu qoran oo laga yaabaa malaha in dee nusqooyinku ay iskhilaafayaan oo intii asalkiisuba ay ku sheegeenba isagu uu ka dhigay intii uu kasoo dhex saarayba marka waxaad arkaysaa in uu isagu aada u yar yahay daciifkiisiiyo inta laga tegay waxaa dariiqadaynu ku socon doonaa insha allahu ay noqon doontaa way wada socdaan labada kitaab ibnumaaja oo aynu akhriyayno iyo nasaa-i oo aynu mar wada wadnaa sida faraha badan waa laba kitaaboo dee fiqiga dhinaciisa u janjeera axaadiida fiqiga marka way wada soconayaan marka in axaadiidtii aynu kusoo qaadanay aynu kusoo sharaxnay sunanu ibnu maaja waynu fududaynaynaa insha allah carabkaynu ku fududaynaynaa si aynu wakhtiga uga faa'iidaysano inta uu kani la cusub yahay ama uu dheeraadka la yahay baynu aada isu dultaagin marka qofka goobjoog ahaa uu la qabsanaya laakiin ka cajalada ka dhegaysanayaana waa inuu ku xisaabtamo in axaadiidta aynu guud marayno sharaxooda aynu kusoo marnay ibnu maaja oo markaas labada in la isla akriya ay u baahan tahay waxaa jira dariiqo aan beri bakistan ku arkay ragga ahlulxadiidka ah lixday mar wada bilaabaan lixda kitaabes umahaadkaba mar baa la wada bilaabaya midba asal laga dhigaya sida imika ibnu maaja asal inuga dhignoo kale kuwa kalena intay la dheeriyin unbaa la akriyaya bukhaari baa asal laga dhigaya inta uu la dheeriyey muslim baa la akriyaya inta abu daawud la dheeriyay inta tirmidi la dheeryahay saasunbaa loo akriyay siyaadaadka kolkaa waktigiiba wuu soo gaabanaya waxa ay ka dhigantun in laba kitaab la akhriyun bay ka dhiganta laakiin dee idinku dad bilow ah iyo dad kale ay isugu dhex jirtaanoo haddii marba lagudhaa baab hebel soo bix baab hebel soo bix duul culimo qastay baa laga yaabaa in ragga qaarkood idhahdo war wixii kuba wareernayde maa miduu noogu daysaan marka taasaa keenaysa in mar la wada bilaabi kari waayo kitaabu dahaara dahaaradii axkaamteeda waynu ka soo hadalay taawiilu qowlihi caza wajal tafsiirka hadalka ilaahay idaa qumtum ila salaati buu ilahay marka salaada u kacdaan faqsiluu wujuhakum wejiyaashiina maydha wa aydiyakum gacmihiinana ila almaraafiqi ilaa suxullada maydha wamsaxuu biwujuuhikum waaydiyakum faqsiluu wujuhakum waaydiyakum ila almaraafiq marka arkaantii weysada ayaa aayaddu tilmaamaysaa oo afara waa wejigii iyo gacmihii masaxaadii madaxa iyo cagihii wamsaxuu biru-uusikumna dee waa tii ku jirta aayadda madaxa masaxaadiisii iyadana waa ka mid intaa wixii ka soo hadhay waxaa lagu darayaa u niyadii oo nebigu yihi innama alacmaalu biniyaat waxaa lagu dari karaa arkaanta lixaad tartiibka sidaa ilaahay u kala horraysiiyo in la kala horraysiiyo culimada qaarkoodna waxay ku daraan muwaalaad in la isku xidhiidhiyo oo aan aada loo kala dambaysiinin sunnaha marka la eego qaarkoodna arkaanta waxay kusii daraan dalkin in gacanta la mariyo aanad biyo un daf siinin aanad quusinin un gacmaha iyo cadimada eh aadee maydho wax maydhid loo yaqaano aayaddaa laga faaidaysanaya faqsiluu qaslintu maaha quusine waa maydhid dalkin bay kasoo saareen markaa can abi hurayrata ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala nabigu wuxu uhi ida stayqada axadukum min nawmihi markuu qofku hurdadiisa kasoo baraaruga falaa yaqmis yadahu gacantiisa yuu gelini fii waduwi biyuhu ku dahaaro qaadanaya xataa yaqsilaha alaaan jeer uu saddex maydho fa ina axadakum laa yadrii midkiin ma garanayo ayna baatat yadu meeshay gacantiisu hoyatay dadku mararka qaarkood bay istijmaar samayn jireen iyagoo aan biyo ku istijoonin dhagxaan iyo wax qalalan isticmaalay meeshuna waa dhul xaara dhul aada u kulul buu ahaa inay dhididaan baa laga yaabaa dhibkaasaa iman kara baabu siwaaki idaa qaama min alleyl habeenkii markuu qofku kaco cadayashada can xudayfata qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama idaa qaama min alleyl markuu habeenkii kaco yashuusu faahu bisiwaak cadaygu afkiisa ku jijibinay cadayga iyo axkaamtiisa waynu soo arag baabun kayfa yastaak siduu cadayanaya can abi muusa qaala dakhaltu calaa rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed ayaan u galay buuri yastanu isaga oo cadayanaya wa arafu wa darafu siwaak cadayga caaradiisuna calaa lisaanihi carabkay saaranta wa huwa yaquulu waxa uu leeyahy cac cac buu leeyahy waa codkuu lahaa qofka cadayanaya ee ku xeel dheeraanaya marka kayfa sidee sideedaasi waxay ka jawaabaysaa ma dherar mise ballaadh marka labadaba waa loo cadayan karaa oo yashuusdaasi waxay sheegaysaa cardi ballaadh oo markaad wax ku jijibin karto waa marka aad dee ballaadhka u marinaysa bay dhaah kan imikana wuxuu sheegayaa inuu dharar u cadaynayay carabka iyo ilkaha iyo dee dharar u cadaynayay markaa carabku saaray carabka marka dharar iyo ballaadh labadaba waa loo cadayan doonaa si meeshii loo nadiifiyo baabun hal yastaaku limaamu bixadrati raciyati bal siduu masaa'ilka kii horena habbuu ugala soo baxaa masaa'ilka kanina habbuu ugala soo baxayaa oo baababkiiba waxay yihiin dariiqo looga faa'iidaysanaya xadiidka hal yastaaku miyuu cadayan karaa alimaam ninkii madaxda ahaa bixadrati raciyatihi bulshada isaga oo la jooga ofaska miku cadayan karaa iminka maxaa la odhan lahaa kani waa badow walbadow nusrijaal waa ninkaynaga qabta waxay burushkanu leeyihin meesha inkastoo dee burushka wax ka duldulaan cadayga wax iska basiidoo iska sahlan weeye markaa taloo badownimo miyay noqonaysaa haddaad dadka dhexdooda caday ku cadayato can abi muusa qaala wuxu uhi aqbaltu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baan u imi wa macaya rajulaani laba nin baa ila socday buui min alashcariyiin reer ashcariyiin ka mid oo qoladiisa abi muuse oo laba nin oo reer yamaneed oo qolada iyadaaba ila socda axaduhumaa can yamiini waalaakharu can yasaari midi midigtuu iga socdaa midina bidixda axaduhumaa can yamiini waalaakharu can yasaari midina bidixduu iga socdaa labada nin midina midig warasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yastaag dee nebiguna waa cadaynaya oo halkan ummaddu ku qaabilaysu markaa ku cadaynaya marbuu wax abi karaa dabeetana cadaygu raacinaya fa kilaahumaa labadoodiiba saa maxalushaahidku waa inta ah fa kilaahumaa labadoodiiba sa'ala alcamala shaqunbuu weydiistay nimankan bayn u socda bay ahaanshow iyo meelayn in la riixo lianna meelay bay dheh qultu waxaan ku idhi buuhi waladii ilaahii baan ku dhaartay bacahaka bilxaq ilaahay xaq kugu soo saaray baan ku dhaartay nebiyan adigoo nebiya ilaahay xaq kugu soo diray baan ku dhaartaye maa adlacaanii imay tusinin waa daalacashadii maa adlacaanii imay tusin oo imay sheegin calaa maa fii anfusihimaa nafahooda waxa ku jira calaa maa fii anfusihimaa nafahooda waxa ku jira imay odhanin nebiga waxaasaan u doonayna ilan ka jooga buu odhan lahaa way u qariyeen wamaa shacartu manaan ogayn annahumaa yadlubaani labadoodan inay doonayaan alcamala shaqo niman shaqo raadiis oo dabada naga wad leh maan moodayn buu wamaa shacartu shucuurku waa dareen maan moodaynin annahumaa yadlubaani alcamala fa ka'annii waaba aniga oo buu idhi abi muuse anduru eegaya ilaa siwaakihi cadayga nebiga oo taxta shafatihi debintiisa hoosteeda ku jira qalasad iyada oo markaa debintuna kor u kacday hoos u dhacdayna mararka qaarkood waa lagu fasiri karaa cadaygiio halkaa debinta hoosteeda ku jira oo dee carabkii markuu saa usoo celiyo debinta hoosteeda saa u saaray waaya cadaygu debinta hoosteeda debintii hoose iyo ilkaha dhexdoodu ku hayaa fa qaala markaa wuxuu igu yidhi innaa annagu laa aw lan ama laa buuri ama lan buuri lan nastaciina uma kaashanno cala alcamali camalka uma kaashanno man araadahu cidda doonta lan nastaciina uma diranno shaqo cala alcamali shaqada uma diranno man araadahu qofka doonta qofka danta marka ammaanooyinka ummadda laga hadlayadha aniga ii dhiiba kaa shaqo uma dirano haddii shaqo caadiya oo shaksi loo shaqaynaya ama xaalad dee furaada ay tii mooyaane mas-uuliyadaha wey taa uma dhiibana mid soo kaanbay gareed walaakin idhab anta adigaagani soco adaan ku meelaynaya nimankan codsaday meelayn maayo laakiin adigu tag fa bacaahu ila alyaman yaman buu u diray nimankan iska daagu kuwani way ka muruxsateen adigu badho saabka noqo yaman uma ardafahu wuxuu fangeliyey oo uu raaciyey ardafahu waxaa fangalay mucaad bnu jabalin radia allaahu canhuma labadoodaba ilaahay ka raali noodo mucaad baa isaguna raacay mucaad ibnu jabal iyo isaga ayaa labadooduba yaman tegay marka xadiidka maxalu shaahidkiisu baabka madaxtinimada iyo ammaanada iyo imaarada iyo buu inoogu imanaya mar kale insha allah ee iminka halkan waa cadaygaa labada meelood kusoo noqday ee sida dhararkaa u cadayanayo kayfiyaadkii mid ka mida kutusinaya kuuna sheegaya wax laga xishooday inaanu ahayn cadaygu qofku wuxuu tuftufaya iyo saabuun badan iyo waxaas haddaanay jirinna markuu waxyaro cabo ilkiisa uu mariyo laa baas dhib ma leh baabu tarkiibi fi siwaak cadaygiibaa la isjeclaysiinaya can caaishata can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal nabigu wuxu uhi asiwaaku cadaygu madharatun lilfami mardaatun lirab ataynu xalay soo nidhi qaarkood baa daciif ku tilmaama laakiin halkan saxiix buu u yaalla cadaygu madharatun lilfami afkana wuu nadiifiyaa mardaatun lirabbi ilaahayna wuu raaligeliyaa kaa xalay kumaynaa soo maray afkiina kuu nadiifiyo udgoonaa ilaahayna raaligeliya ilaahay iyo malaa'igtiisaba wixii macaane udgoone wanaagsan baa raaligeliya wixii qarmuuni ma fiicna malaa'igta kaaga cararaysa marka xadiidku cadaygaa la ina jeclaysiinaya aliktaaru min fi siwaak cadayga in la badiyo bal inta nas ku soo aroortay waataynu ka hadlayna can anas ibni malikin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uhi qad akhartu calaykum waan idinku badiyey sheegidda fi siwaaki cadayga qad akhartu calaykum fi siwaak cadayga waan idinku badiyey sheegidiisa waan idinku adkeeyey iktaarka waxa weeyaan waan idinku celceliyey warkiisa waar cadayga badiya cadayda ku celceliyey oo idinka sheekeeyey aruksatu fi siwaaki bilcashiyi lisaaim aruksa waxaa loo waxaa la rugseeyey fi siwaaki cadaygii baa la fasaxay bilcashiyi gelinka dambaa la fasaxay lisaaimi kii soomanaada loo fasaxay dadka qaarkood soo dareenkaa ma yidhaahdaana gelinka dambe lama cadaydo waana laga yaabaaba in lagu qabsado la idhaarka deh jawaabtiiba waata bilcashiyi lisaaim cashigu waa gelinka dambe maalinka can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal lowlaa an ashuqa calaa ummati haddaanan ummadayda dhibaato u geysanayn la amartum bisiwaak cadaygaan fari lahaa cinda kulli salaa mar kastay tukanayaan macnaheedu wakti laguma qaydin dee markay sooman yihiin waan ka dayn lahaa maaha soom muu sheegay salaad walba salaada ama casar ha la tukanaya ama duhur ha la tukanaya ama maqrib ha la tukanaya gelinka dambeba ha la tukanaya xadiidku waa caam wax xasisayna ma jiro wey asiwaaku fi kulli xiin tanna way sii adkaynaysa in wakti walba la cadayan karo can shurayxin qaala qultu licaayisha caaisha waxaan ku yidhi buuhi biayi shayin shaygeebuu kaana ahaa yabda-u mid ku bilaaba annabiyu sala allahu calayhi wasalam muxuu ku bilaabi jiray iidaa dakhala bayta markuu gurigiisa soo galo qaalat bisiwaak wixii la fahmaya waa la yska jaraa jaariya majruurku wuxuu ku tacalluqayaa waa waxa su-aasha ku jira idaa dakhala badaa bisawaak badaa bisiwaak cadaygu ku bilaabay xikmadaha iyo asraarta ku jirtay waataynu soo xusayn waa wacaashiruuhunna bilmacruuf ayay ku jirtaa inuu qofka afkiisa udgoonyahay lamaanaha bisiwaak ayuu ku bilaabay dikru lfidra waxaa la sheegayaa khisaal alfidra arrimihii aynu dariska orana casharada hore kusoo maraynay ka warramayay ee loo yaqaanay khisaal lfidra marka fidradani waa sunnihii waa khisaalu sunna arrimo sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnihii ambiyada ah waxay ka turjumayaan in kuwan la sameeyo la fuliyaa afcaashan wanaagsan inuu qofku ku taaganya diinta islaamka fidrat allahi alatii fadara annaasa calayha can abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaal alfidratu khams sunnadu waa shan shan baa sunnaha ah alkhtitaanu gudniinkii walistixdaadu timihii hoosoo la xiro waqasu shaarib shaarubtii oo la gaabiyo natfu taqliimu ladaafir cidiyii oo la jaro natfu libt kilinkiladii oo la rifo waynu soo sharaxan haddii lagu sii noqdo qasiga ixfaa iyo qasi qasiguna waa gaabin ixfaaguna waa muurxin labadaba culimadu way qabaan khitaankana dee horeynu usoo aragno aimada qaarkood marka khitaanka axkaamtiisa la eegayo ma waajib baa mise waa sunni ragga iyo dumarkaba qayb baa ku tegay inuu sunnaba yahayba oona waajib ba ahay waayo dee adilada kusoo aroray mid waa xadiidkii nebi ibraahim saxiixa ah sheegaya inuu nebi ibraahim isagoo siddeetana iskuday war war ahaan buu u yaallaa kaas kanina wuxuu u yaallaa inuu yahay sunnayaashii islaamka diinta islaamka marka kuwan uu ku dhex jira unbuu la xukun yahay bay idhaah intanoo arrimood khitaankii iyo timayaasha la iska xidhay ciddee qurista iyo waxaas ayuunbuu la xukun yahay marka inaanu waajib ahayna sunnawiya bay qaybo ku tegeen culimada qaar kalena waxay dhahan ka rag iyo dumarkaba dumarkana sunniga waaba waajib qayb kalena way kala qaadeen oo raggaa waajiba bay dhahan dumarkuna waa waa sunni sidii aynu markaa tafsiirka inahaasaa loogu noqon karaa oo axkaamtiisa macnaha labada qowlba way jiraan waa sunna iyo waa waajib laakiin marka lasii eego dee raggii nadaafadii baa ku xidhan oo waa qolada waajibka markaa xaggaa kolka la eego maqsad ahaan ujeedada ayaa qowlkaasa xoog badanaya taqliimu ladaafir cidiyaha guridoodii can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam khamsun min alfidrati qasu shaarib wanadfu libdi wataqliimu ladaafir walistixdaad walkhitaam istixdaadku waa timaha hoosoo la xirabayna nadfu khitaankuna waa gudniinka نطف الإبط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفضرة الخطان وحلق العانة ونطف الإبط وتقليم الأظافر وقص وأخذ الشارب شاربتي أولا قاضو قص يا أخذ إلى هذا وقابنت حلق العانة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة waa nabastii hore istixdaadka halkiisiibay xalqulcaana gasho qashu shaarib can zayd bni arqam qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man lam ya'kud shaaribahu falaysa mina waa kugu cusubya xadiidka ummadda yadanba ka mid maha hadduu shaarubaha iska jari waayo shaaruba dheere mar haddii shaaruba miiq uu yahay oo shaarubaha uu miiqo warkiisu halkaasuu marayba man lam ya'kud shaaribahu falaysa mina foolxumana way leeyihin raashinkuna qofka wuu galaayo dee uu ka galayaa uskag bay ku keenaya ila debni bay saaran yihiin waana nooc tashabuha oo gaalada ayaa kibir daraaddii shaarubaha la baxa altawqiitu fii dalik wakti baa loo sameeyey waxyaabaha lasoo sheegay la xirxiirayo la rifrifayo altawqiitu fii dalik cibaarada si kale unbuu dhigaya kitaabkaa kalena wakti baa loo qabtay can anas bni maliki qaala wuxu uhi waqatalanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed wuxuu noo waqtiyeeyey fii qashi shaarib markaa shaarubta la gaabinayo wa taqliimi aladaafir cidiyaha la gurayo wa xalqi lcaana kuwaa hoose la xirayo wa nadfi libdi kilinkiladii la rifayo allaa natruka inaanaan ka tegin akhara muddo ka badan min arbaciina yowman afartan maalmood wa qaala maratan ukhraa mar kalena wuxuu yidhi arbaciina leyla afartan habeen waa isku mid un de ama maalinkaa la teriyey ama habeenka ilan maalin bilaa habeenina ma jiro habeen bilaa maalinna ma jiro waa isku lifaaqan ixfaau shaarib waa ixfaau lixa in shaarubtii la murxiyo garhkiina la sii daaya la sheegi can ibni cumar can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaal axfu shawaarib bahalaha shaaribta la ydhaha gunta ku ursada wa acfu lixa garhkana sii daaya markaa garhka camalo badan baa laga qabanayaao waa in la sii daayo oo kadibna midabkiisu hadduu caddaadana caddaankana waa loo dayn karaa waana la casayn karaa laakiin in la madoobeeyaabaa la diiday inuu qofku madoobeeyo xadiidkaa dee rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ku diiday wakhtiyadan dambe waxaa iska jira xino yamanta laga keeno o la ydhaha katam katam baa la ydhaha magacaasaa ku qoran xinal katam markaa waxaa ku jira dawo madoobayse ah dabeedna ragga qaarkood unba xin ahaan isu mariyeyoo wixiiba markaasay soo baxeenba wax madowba ninkii shalay ta caddaa saw kan madoobaaday markaa qofkii niyad wanaagsan baabu qabo xinaysu isiri laakiin wuu madoobaystay markaa in lagu tijaabiyahayd horta meel kale in lagu tijaabiyahay marka waxay ku habboon tahay dee xinna haddii la marinaya xinno riban oo aada u maaragtay guduudan ama brownka midabkan la yidhaahdo ah ee bunniga ah kaasoo kale waa macquul laakiin madoobeyntu ma hagaagsana waa ka nabigu diinay calayhi salaatu wasalaam abubakar aabbihii ayaa markii uu islaamay nin weyn buu ahaa odaya garhkiisuna kaana ka fuqaam ah sida wancadka oo kale u ahaa reer miyigaa yaqaano wancadka dhallinyaradu garan mayso waa geed meelaha ka baxo oo markaa ubax buu daadiyaa markuu qalalo aad buu u daataa ubaxaas marka reer miyigu intay soo ururiyaan ayay sida cudbidoo kale barkimo ka dhigtaan wancadkaasi waanu kuuskuusan yahay oo waa maaragtay ubaxtee kuuskuusan buu le cirun buu eegya dee nabigu wuxuu ihi bedelo oo madowga ka daaya bedeloo madowga ka ilaaliya hayruuhu wajanibu sawaad midabka ka bedela odayga laakiin madoobeynina nooc taswiirina wuu ku jiraayo qofku haddii uu madoobeeyo isagoo wada cad te inantu u taga muxuu odhanayaa dee waan da-yarahay wey ayay ka dhigan waan da-yarahay ayuu leeyahay waana odaya ogow markaa ha dhowto haddii uu dee ka daayo ama maalmaba alaabtii ay ka yaro kala lunto safar uu galo dabeetana inantii ay saa u eegtay aragtay iyadoo wixii hoosta ka caddaadeen in reerkii ku dumaaba laga yaaba oo ay ka firdhato marka haddii habluhu ay buufis noqdaan dee odayaashuna buufis way noqon karaa marka halkaa laga eego marka haddii hablaha lagu diiday inay buufis inay jirhkii caddeeyeen odayaashuna iyay ismadoobeyn waxaa mulaaxado muhiima fuqahada qayb baa ku tegay in qofku marka jirhkiisu wisaysto ama uu jihaadkaba ku jira aan idhaahne in cadowga iyadoo la iska tiirinayo daraaddeed la madoobaysan karo oo cadowgaa dhuux sagaaraa loogu subkadaaye cadowgaaga la ysuma caddeeya bay dheh marka cadowgu rag badan oo ciro leh hadduu arko wuu harawsanayaa ama waa kusoo dhiiranaya wuxuu odhanayaa meesha rag carari karayaaba ma jiro laakiin rag wada tima madow hadduu arko wallahi dhallinyaraa isku heshay buu odhanaya meesha ama garhmadoobe marka madhabu shawaafic iyo madahayb kaleba qaar bay macruuf ka tahay agtooda taasi marka waa se iska ijtihaadaadun ay markaa iyagu xaggooda ka yimi qolyaha qaarkood kutubaha qaarkood waxaad ku arkaysaa asxaabtii ayaa qaarkood madoobeeyeen laakiin dawo madoobaysaa may marsan jirine xinaha riban ayay marsan jireen marka in lagu khaldamo waxyaabaha maaha waxaana qofka bani aadamkaa u fiican inuu runtii xaqiiqadiisa iskaga socdo intuu baydhbaydhi lahaa ee shaksiyado kala duwan loo arki lahaa inuu shaksiyad qura un yeesho qofka ayaa u wanaagsan laakiin inuu kalaro badan yeesho waxay keenaysaa cadama hiqati binafsi inaanu naftiisa ku kalsoonayn ayay keenaysaa taasina waxa weeyaan wax jiro weeye markaa si ay u muujiso inuu naftiisa ku kalsoon yahay oo isagoo madow iyo isagoo ciro laba u marayo inuu wixiisa iska daystaabaa u wanaagsan qofka ciradana dee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofku inuu ku mutaysanayaba mudnaan iyo ixtiraam ina min ijlaali اllahi tacaala ikraama di shaybati اlmuslim waxaamil اlqur'ani kayr اlgaali fiihi waاljaafi canhu waikraama di sulطaan اlmuqsin saddexoo la weyneeya waa ilaahay weynayntiisa qofka cirada leh muslimka ah qofka qur-aanka yaqaana iyo qofka ummadda u madaxda ah ee caadilka ah qofkii qur-aanka ku camal falayay iyo qofkii caadilkaha diinta ku camal falayay iyo ciroolii isaguna camal falayay markaa ciradii qiimaha saaba yeelatay waxay kula simaysaa xaafidul qur-aankii iyo iyo mas-uulkii ummadda ee madaxda ah waa mulaaxadaad marka inaga dheeraadaho aynu raacinayno waxaa iyaduna soo aroortay oo jirta in asxaabta qaarkood markay garhku dheeraado ay gaabin jireen wixii ka badan xantoobada sida ibnu cumar oo kale oo intaa ka dheer ayuu gaabin jiray baa la yidhaahdaa marka inagu kolley dee iskaba afrikaan baynoo garhkeennu malaha maba gaadho meelahaas laakiin eeshiyaanka qaarkood iyo ragga qaarkood baa yidhi sunnahan aanu dabiqaynaa markaasuu bahalkii dheeraaday kolkaasay dee kolay u sameeyeen ay kor ugu xejiyaan markuu dheeraado xaggaa hoose dee ku dhowaaday meelaha guntiga ayay wax ay sare ugu xidhaan u sameeyeen marka taasoo kale u ka daawan noqon karaa dee naskana ha loo fahma bay ahayd sida selafka waa meelaha xijaasiyiinta iyo albani ay isku seegaan albani isagu qowlkaasuu qaatay laakiin culimada xijaas waa waxyaabaha ay isku qabsadeen bay ka mid ahay alibcaad in la fogaado cinda iraadat alxaaja marka la xaajo gudanayo waa in la durkaa عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء xagga xamaamkan u raacay nebiga wa kaana idaa araada alxaajata abcada markuu muraad doonayo inuu soo xaajo guto uu fogaan jiray can ilmuqiirata bni shucba can ilmuqiirati bni shucbata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana idaa dahaba almadhab markuu soo xaajo gudanayo abcadda wuu fogaan jiray qaala wuxuu uhi fadahaba lixaajati muraadkiisuu tegay nebigu isagoo soo muraad qabsanaya wa huwa fii bacdi asfaarihi safaradiisa qaarkood buu ku jiray faqaala markaa wuxu uhi itinii biwaduu biyo aan ku weysiista ii keen faataytuhu biwaduu biyuhu nebigu ku weysiisan lahaa baan u keenay fatawada'a wuu weysaystay wa masaxa cala alkhufayn labada qof buu masaxay intaasaa ku dheeraada xadiidkii xalay wuu weysaystay khufeynkiibuu masaxay markaa dee almasxu cala alkhufeynna baab gaara buu leeyahy qofku qaarka kore intuu maydho sharcigu wuxuu ogol yahay sharabaadadii iyo bahalihii khufeynkaha ee adadkaa inuu dushooda masaxo aanu ka saarin cagaha axkaamteedu way noo dambaysaa insha allah maxalu shaahidka ama baytulqasiidkuna oo halkaa hore markaad muraad yeelato dadka ka durub alruksatu fii tarki dalik alruksa waxaa la ogolaaday fii tarki daalika kaa in laga tago kee fogaanshaha ibcaadka wey abcad ayu ibcaadka fii tarki daalika ibcaadkaa inaad ka tegi kartaa lagu ogolaaday oo meel dhow aad ku xaajo gudan karto xaaladaha qaarkood kanaa daliilu ah can xudayfata qaala wuxuu uhi kuntu amshi maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baan la socday fantahaa ilaa sibaadati qowm qolo kudaafadbood buu tegay fa baala qaa'iman sarajoog buu ku kaajay fatanaxaytu canhu waan kasii jeedsado xaggaasaan uga yaro durka laakiin dee ku dhow fa dacaanii wuu ii yeedhay wa kuntu cinda caqibayhi tanaxaadii baa markaa tan ah wa kuntu waxaan ahaa cinda caqibayhi cidhbihiisa agtiisa xaggaasi uusii jeeda anna waan sii jeestay waanu kala jeedsanay way cidhbaha agtooda xataa faraqa markii uu dhammaystay ilaa uu dhammaystay waan kasii jeestuun isna wuu sii halkaasmu sarajoog u sii jeedsaday anigii la socdayna waan kasii jeedsaday xataa faraqa jeer uu dhameeyey uma tawada'a wuu weysiistay wamasaxa calaa khufayhi marka dee halkan waxaad aragtay muu fogaanin waayo arrinkiisaa fudud xaajo weyn iyo xaajo yar bay kale yihin dee intuu sarajoogga isku dhaafiyeyba biyihii ka imanayay ayuu khalaas saaxiibkiis ka raacay alqowlu cinda dukhuuli alkhalaa waxaa la odhanaya marka xamaamka la geli baa la sheegi alqowlu erayga lagu dhawaaqayo islaamku jideeyey cinda dukhuuli alkhalaa marka xamaamka la geli ee sunnaha ah can anas ibni maalikin qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala alkhalaaa qaala allahuma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'if ilaah waxaan kaa magangalay shaydaanka lab shayaadiinta lab iyo kuwa dhadib annahyu can istiqbaali alqiblati cinda alxaaja intan kitaabu dahaaro way isku dhow yihin labada kitaab laakiin goordha way kala baxayaan ay kala durkayaan oo kaasi meelo uu soo horraysiy uu kan kala dambaysiin doonaa waxaa la diiday in qiblada lala qaabilo marka la xaajo gudanayo xataa gurigaaga dhexdiisa haddii ay tahay ood ka baydhi karta ka baydh can abi ayuub alansaariyi wahuwa bimisra isagoo masar joogaa qaala wuxu uhi wallaahi maa adrii ma garanayo kayfa asnacu sidaan ku sameeyo bi haadihi alkaraayiis fadhiyadan abi ayuub oo masar jooga ayaa la yaabay sida loo sameeyey xamaamadan waana xamaamada taagga ah xamaamada karaabiis iyo karaaniis iyo karaayiis ayay dabdiyeen waa xamaamka taagga leh ama salka ha la dhiga ama dushaba ha laga fuule ka waxyaabo sidan kor usoo kacsan wey oo dhulkaa goobaha berihii la xoreeyey weligu faranji weliga waxa uu iska dabada iska saarsaara uu iska lahlahaa oo iminkabaa xamaam waxay yidhaahdaan ummadaha qaarkood waxay yidhaahdaan xamaam faranji miyaa doonaysaa mise xamaam carbeed taas oo kale ayaa la yidhaahdaa ka gaaban iyo ka dheer kolka xagga dee ilaalinta nadaafadii inaan waxba kugu soo duulduulin kan gaaban baa u dhow kodoloobsan abi ayuub markuu masar waxaa ku arkay wuxuu ihi wallaahi baan ku dhaartee maa adrii ma garanayo kayfa asnacu waxaan ku sameeyey bi haadihi alkaraayiis waxaan kor u dheer xamaamadan kor u dheer maxaanu ku samaynaa bal waaye waqad qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguna waxau ihi iidaa dahaba axadukum midkiin markuu tago ila alqaa'idi aw ilbowl markuu xaajo gudanayo labadaa mid u taga saxariya kaade falaa yastaqbil alqiblata walaa yastadbirha qiblada yuu qaabilin unu dabada u jeedin maxaad laga iska rogiba dee xaggeen isu rognaabuu dhan qura u rakiban tahay mar hadday dhinac keliya u rakiban tahay bal adigu kan yuuban iminka dhanka kale u fuul de isba qaban mayso annahyu can istidbaari alqiblati cinda alxaaja kaa hore istiqbaal bu aha inaan xagga hore loo jeedin kanna waxa weeye istidbaar inaan dabada loo jeedin can abi ayuuba ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi laa tastaqbilu alqiblata walaa tastadbiruuha liqaa'itin aw bawlin midna ha la qaabilina hana u daba jeedinina walaakin shariquu aw garibuu bariyo galbeed qorax ka soo baxaya qorax ka dhaca labadaa midkood alamru biistiqbaali lmashriqi aw ilmaqribi cinda alxaaja waxaa la isamray mashriq iyo maqrib in miduun lala qaabilo marka la xaajo gudanayo can abi ayuba alansaariyi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam إذا, أحد إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة يو قبلة قابل ولكن ليشرق وأمر وي قرح كدعها وجيسد أو ليغرب أما قرح كدع صحيح المصدر نفسه الرخصة في ذلك في البيوت الرخصة ولا فصحي في ذلك إن قبلة الدبادة لو تشيديو لو تشيدسدو في البيوت مركا عاد xamaam gudaha guriga gelayso filbuyuuti guriga dhexdiisa banaankaa la diiday laakiin guriga dhexdiisa waa isfasiraadii nusuusta can cabdilaahi bni cumara qaala waxau ihi laqad irtaqaytu waxa aan fuulay calaa dahri baytinaa gurigayaga dushiisa ayaan dusha uga baxay buuli fara-aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxa aan arkay calaa labinatayni isagoo fuushan mustaqbila bayt lmaqdis baytulmaqdis xaggiisuu u jeedaa lixaajatii buu la jeedaa macnaheedu markaa waa maxay dee dabadiibuu u jeediyay qiblada annahyu can masi dakari bilyamiini cinda alxaaja wuxuu u baab yahay annahyu diidmo la diiday can masi dakar xubinkii taranka in lagu taabto bilyamiini midigta cinda alxaajati marka aada xaajo gudanayso cinda alxaajati ma aha markaad u baahato markay baahi ku qabato kuma taaban kartid maaha xagga ha u kaxayna markay baahi kuu qabato adag inaad midigta isticmaasho waaba la ogol yahayba marka xaajadani tii baahidii guud maaha waa xaajadii baahidii khaaska ahayd ee xamaamka saa ha u fahmin waa inagii soo nidhi daruurada iyo markay daruuro adag timaado qofkii uu isticmaali kari waayo bidixda midigtuu isticmaalaya marka xaajadu tii caamka ahayd maaha waa tu khaasa can abi qataata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal idaa baala axadukum marar badan baa maadi la cabiraa mudaaricna loo jeedaa markuu midkiin kaajo falaa ya'kud dakarahu biyamiini midigtiisa yuu ku qabanin xubinkiisa taranka dabcan raggii unbay ka suuroobaysa dumarka laftigooda laakiin baabul istijaabay kala mid noqonayaan markay istijada noqoto ayaguna yay ku istijoon weye marka uu kaajo iyo markuu kaajayo labadaba markuu soo wado markuu ku dhex jiro marka ka dambaysa midnaba sideedaba in lagu taabtaba can abi qataata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala axadukum alkhalaa'a falaa yamasa dakarahu biyamiinih alruksatu fi lbowli fi saxraa'i qaa'ima alruksatu fi lbowl waxaa la fasaxay inaad kaaji karto fi saxraa'i meesha bannaan qaa'iman adoo taagan muqiire iyo shucbun baa kugu soo noqon waa intii xalay waxaan leeyahay muqiire iyo xudayfa can xudayfata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ataa subaadata qowmin fabaala qaa'iman kudaafad qolo wax ku ururiyeen buu yima markaasuu sarajooga ku kaajo can xudayfata qaala ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ataa subaadata qowmin fabaala qaa'iman can xudayfata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam mashaa ataabaa mashaa ay bedeshay ilaa subaadati qowmin fabaala qaa'iman wamasaxa calaa khufay kii muqiiro kaasaa xaggaasuu isagu kacay halkan kuma sheegin kane albowlu fi lbeyti jaalis guriga dhexdiisa baa la yskaga kaaji karaa iyadoo la fadhiyo can caaishata qaalat waxay tidhi man xadadakum qofka idiin sheegay ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam baala qaa'iman isaga oo taagan inuu kaaji falaa tusadiquuha rumaysanina maa kaana yabuulu ilaa jaalisa ma ma kaaji jirin isagoo fadhiya mooyaane fadhigu isticmaali jir marka sheekhani muxuu ku jamciyey isagu sidii si aan ahayn buu u eegay kitaabkii hore uu fiqiga wala baxayay saxraaga sara jooggaa bannaan buuri filbeytina juluuskaa bannaan dhinacaasuu ka eegay qolyaha kale waxay iyaguna ka eegayeen xagga baahida maal marka waa ma fadhiisan kari waayo ama wasakhi xagga hoose jirto xaaladahaasoo kale qofka wax cudurdaar yar uu leeyahy si kale haddii loo dhigo cudurdaar la-aanba jaa-is bay kuu tahay oo libayaani aljawaas ayuu muujinayaa sida qaalibkaa sida caaisha ay sheegayso arrinkiisu wuxuu u badnaa fadhi laakiin xaaladan uu sarajoogga isticmaalay nebigu waxay kuu muujinaysaa inay wax jaa-isato xaaraan aanay ahayn axaadiidta qaarkood haddii ay diidaysana nahyigoodu nahyu xaaraantinimo maaha waa nahyi sheegaya in laga wanaagsan yahi oo xaaladahan oo kale aad isticmaali karto khaaska albawlu fi sutrati yastatiru biha waa qofkii oo u kaajaya sutradu dhigtay salaada marka la tukanayo sutra la dhigtaa gabood ayaad hortaada dhigtaa mararka qaarkood baa kolka dadku xaggaagaa hore jiro si aanay cawradaada hoose u aragle qaarka kore waxba kaa yeeli maan hadday arkaane intaadaa hoose si aanay u arag gabood baad dhigan kartaa adoon iyagii kaba fogaanin wax cod iyo dee mar haddaan uriya waxba jirna kaadi oo kale ayd albawlu ila sutra shay la dhigtay oo gabooda xaggii baa loo kaaji karaa shaygaasoo yastatiru bihaa qofku uu isku qarinayo gabood baad dhiganaysaa saaxiibadaadaad iskaga qarinaysaa waanaad kaaji kartaa marka qaa'idkii wuxuu ugu dari kari ugu dari waayey dee way kala culusi can cabdiraxmaan ibni xasana waa xadiidku xalay ku lahaa xagga dambuu inoogu iman doonaa dhaqankii carbeed bay sidani ahayd can cabdiraxmaan ibni xasana qaala wuxuu uhi kharaja calayna rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu nagu soo baxay wafii yadihi gacantiisa waxa uu ku hayaa shay-an ayuu ku hayaabay ka dhigantay waa sifo mawsuufkeedu xadfan yihi ka hay-ati daraqa oo gaashaanka oo kale ah wafii yadihi gacantiisa waxaa ku jira aan kugu celiye ka hay-ati daraqa daraqadu waa gaashaanka hay-aduna waa halka wax gaashaanka u eg gaashaanku waa noocee dee waa shay ballaadhan oo sidan masaf too kale ah masaf ballaadhan unbuu dee la midi ama tashtigu in yar ka yara kooban yahi tashtigan aynu dharka ku maydhno ama foostada dhakadeedan oo laga jaray oo kale inahaasoo kale wey waa wax la odhan karo mala waa conton centi oo square ah haddaanu lixdanba gaadhin lixdan centi wafiyadii gacantana wuxuu ku sitaa ka hay-ati daraq gaashaanka wax la mid ah weliba waa marka uu ka samaysan yahay maqaar adag harag adag haragga aadka u qawiga ah ee adag ayaa laga samayn jiray isagana gaashaanka dabeetana intoo la qallajiyuu qallafayaayo markaasuu waranku dul marayaa jiidhaya fa wadacahaa sidaasuu u qotomiyey hortiisa uma jalasa khalfahaa xagga ka dambaysuu fadhiistay xaggaanu ka xigna mooye xagga kale ayuu ka fadhiistay fa baala ilayha xaggeediibuu u kaaji asturnaan buu ka dhiganayaa fa qaala bacdulqowmi qoladii meesha fadhiday qaarkood baa waxay yidhaahdeen unduruu bal eega nebiga yabuulu wuxuu u kaajayaa kamaa tabuululmara siday gabadh u kaadidoo kale qolyaha qaarkood baa shuraaxda odhanaya waxaa laga yaabaa inuu munaafiqahaa ninkaa nebiga dacaadeeyey qolyaha qaarkoodna waxay odhanayaan maya e dhaqankii carbeed oo dee weli ay kusii baaqi yihiin haba iska ashahaateen oo dee imaanbaha la ahaadeene waxbaa sii yara jir jira oo imaka had iyo jeer markaynu caadooyinka la soo qabsanno qofku isagii oo iska islaamuba haddana si u yar jir diidaya imanka halkaa haddii raashin lasoo dhigo dee carabtu shayga u horreeya qaadqaataan bay innaga qaarkood jir diidaya raashin baa lasoo dhigayaa madaxa iyo caloosha iyo meelaha midhecirka iyo wadnaha iyo intaasi horta ka bilaabaya adigana haddii aad dee mid ku yuururay intaa aragto waa laga yaabaa inuu qofku sii yaro jeedjeedsado maxaad ula yaabaysaa markaa dabeetana nuux warsowka warsowka nebigii sidii islaanta hawaarsaday buu midiiya fa samicahu markaa nebiguna wuu maqlay waaba laysu dhow yahay bashow fa qaala markaa nebigu wuxuu yidhi awamaa calimta miyaanaad ogeyn nin yahow maa asaaba wixii uu la kulmay saaxibu bani israa'iila reer banu israa'iil kii saaxiibkood ahaa kii saaxiibkood ahaa wuxuu la kulmay miyaanaad ogeyn faacilu asaaba waa saaxiibka markaa waa marfuuc mafcuulna wuu noqon karaa awamaa calimta niyo miyaanaad ogeyn ninkaaga hadalkan lihi maa asaaba wixii ku dhacay saaxiba bani israa'iila reer banu israa'iilkii qoladooda ahaa wixii ku dhacay miyaanad ogeyn kaanuu waxay ahayn reer banu israa'iil idaa asaabahum shay-un marka uu wax ku dhacaan min albawli kaadida ah kaadida in yari markay rag iyo dumar mid kasta aade ku dhacda jirhkiisa iyo maradiisa qaraduuhu waxa ay ku jari jireen bilmaqaarin maqasyo hadday kaadidu jirhka gaadho gam hadday marada gaadho waa gam wax maydhid la ydhaa ma jirin fa nahaahum saaxibuhum mid saaxiibkooda odayaashoodii ka mida baa yidhi iska daaya waxbaha isjarina iska daaya brother annagaa idin fasaxnay fa cudiba fii qabri xabaashiisii baa lagu cadaabay kaadida daraaddeed ayaa lagu cadaabay marka nebiguna wuxuu leeyahay fadhiga haddaad diido ood istaagtay kugu duulduusho cadaabal qabrigay keeni kaadidaa kugu duulduulaysa ila kan halka laga raacay waxay ahayd kaadidii dadka markay ku daadatay ee uu yidhi ha iska nadiifinina iska nadiifintuna iska goyntaasaa hayde ay dadkii kaadidii xabaal la galeen waa lagu cadaabay isagii u jireeyey waxan marka adiguna haddaad isla taagto iminka fadhigaad igu haysataae oo ay kugu daadaadato dee cadaabalqabri baa ka dambeeya waa kan axaadiidta soo socota ay tilmaamayso munaasabaddu dhinacaas dhinaca uu jawaabtu ka socotaa waxa weeye waxaad la yaabtay iska ilaalinta kaadida ee kii reer banu israa'iil ee yidhi waxbaha iska ilaalininaaba waa lagu cadaabay adiguna haddaad iska ilaalin weydo waa lagu cadaabay marka halkaa waxaa ka muuqanaya goortaad sarajoogga ku kaaji kartaa waa markaad ka aamintay duulduulkeeda xataa haddaad fadhido oo aad istidhaahda meeshaad ku kaajayso way kugu soo duulduulaysaa waa inaad iska farsamayso waa inaad iska ilaalisaa si aanay kaadidu kugu soo noqon waa waajib waxaa la saamaxay keliya waxa kaa soo baxaya inta ku xeeranuun xubinkaa taranka intaa caadadiisii ay ka soo baxaysa kaadidu ayaa loo saamaxay inaad wax qallalan iskaga nadiiso xaggan xubinka kalena ee dambe isagana intaa ku xeeran ee baryaha afkooda iyo intaa wax ka soo baxayan hareerihiisaa la saamaxay inaad qalabkii adkaa isticmaali karto laakiin hadday halkaa dhaafto oo maalan xubinkii taranka way ka gudubtay ama halkaa hoose way ka gudubtee baryaha way soo dhaaftay kuguma filla inaad dhagax mariso iyo soft waxaa loo baahanayaa inaad biyo ku maydho markaa saa u faham ruqsadda intuu qofku u haystaa waa ereyadan dee dhibku uu ka jiro ee wixii ka soo baxaya hadday meel kale nijaas u guurto meesha kale waa la maydhaya way kaa duushay kaadidii bowdadaaday ku dhacday ama cagahaagay ku daadatay markaa dhagaxaan baan ku marinaya oo khalaas arbalidhib clinicisuga waan mariyo dabeetana wada weysanaysaa maya maradaadii ishkaagii oo nijaasiisan oo kale weeye markaa waa inaad maydho maydhid baa loo baahanaya ruqsadii meeshaad u haysatay maaha wey marka sidaa u fahan saaxiibu bani israa'iila wixii ku dhacay miyaanad ogeyn maxaad iila yaabaysa kaadida dhibkaasaa ninkaa ka soo gaadhay rabbanaa laa tuaakhidnaa in nasiinaa waqdana waxaa markaa aayadda ku jira walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina ilaahay culaysanna saarin sidii ummadihii hore aada culayska u saartay dee tana culayskii ka mid a innaga waa maxay aayar baa la soo qaadayaa biyo yar baad soo qaadaysa saasaad u marinaysa meeshii kaadidu kaaga dhacda in yaroo biyaa ku filan saabuunna looma baahna wax kalena looma baahna in yaroo biyaad saa u marinaysa khalaas ku filan mararka qaarkood kaadida qaarkeed de waa tala rusheeyaba culayska la saaray buu ka mid ahaa in la yidhi ku kastoo idinka idinka midii markuu toobad keenayo dadka kow xigunbaa kow ka siinaya fatuubuu ilaa baari'ikum maxaa ku xiga faqtuluu anfusakum nebigu wuxuu leeyay nebi muuse ilaahay u toobadkeeno dee isdila innaga dee dhowrkii shardi unbaad fulinaysa inaad xumaantii gacmaha ka qaado ood ka murugooto khalaas dadka waxoodiina u celiso warkii u dhan yihi waa go-aankaasu go-aankaasay ku salaysantay iyagana waxaa lagu leeyahay halkaa ayse soo taag baasa lagu mariye culaysyaashaa ilahay waa inaga fududeeyey subxaana altanazuhu can ilbawl kaadidii baa la iska ilaalin kaadida arrinnin weyn maaha iska ilaalin can ibni cabaasin qaala wuxu uhi mara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam calaa qabrayn laba xabaalood buu nebigu soo maray ummadda uu uga faa'iidaynaya casharo iyo cibar ayuu siinayaa safarkiisa iyo socdaalkiisa iyo fadhigiisa waa wada xikmad fa qaala markaasaa nebigu waxau uhi innahumaa la yucadabaani labadan xabaalood dadka ku jira waa la cadaabaya wamaa yucadabaani fii kabiir wax weynna laguma cadaabayo oo cadaab baabu keenay si aanu u weynayn waxaanu u weynayn dadkaa yaraysta wey labadan arrimood dadkaa yaraysta waa balaayo weyn mar hadduu cadaabal qabriba keene dadka ayaa u arka inuu wax yar yahay amaa haadaa kan mid buu farta ku fiiqaya fa kaana wuxuu a laa yastanzihu waxaanu iska hagaajin jirin min bowlihi kaadidiisa wubiya raacin jiray miyaan idhaahno khalaas markaa iska ilaa rag iyo dumar mid kasta ahawoo waxa kaa socdaa intuu kaa dhammaanayo ha maydhin waa inaad ogaataa meeshan wixii ka yimid qofku caqligiisa isagaa kaashanaye inay kaa dhammaatee waa inaad ogaataa markaad istidaa way kaa dhammaatay waddadaa doontaba isticmaalo ayuunbaad biyaha isticmaalaysaa iyo wixii haddaad wax qalaalan isticmaalaysana dee markuu qoyaan ka dhammaado waswaaskana lama ogola inuu qofku ama xubinkiisa ku ciyaaro ama uu siyaabo kala sameeyo oo uu idhaahdo maye waan iska dhammaynaya dabeetana caafimaad darraba uu horseedo xubinkiisa taana lama ogola maantao dhan uu warwareego oo idhaahdo weli waxba ay haysta waswaaskuna waa cudurradu ka mid yahay hadday dhacdo qofku inay kaba joogsan weydo waa macduur baa la idhaha daa'imulxadas baa loo yaqaana fiqiga islaamiga waa mid xadadkiisu joogtaya marka isagu salaad walba wuu istijoon doonaa waana u weysaysan doonaa dee waxna wuu iska yaro xidhan doonaa waxuu iskaga ilaaliyo shayga ka soconaya ama neef ama kaadi ama dhiig waxaa ka imanaya wax ka yaro basriya oo si aanu jidhka iyo marada uga daadan intuu istijoodo oo uu weysaysto ayuu xubinkana ku xidhi doonaa wax ama olweyse la yidhahdo ama xafaayade wuxuu ku xidhayaa markaa wax ka ilaaliya wixii ka soo baxayay salaaduu iska gelaya intaa uu ku jiro wixii ka yimaada dhib kuma hayo gabadhii dhabar furanka lahay qofkii baralayska ahaa qofkii bogosku halkan ugu jiray bogos baa dadka intoo dadka dabada ay ka xidhanto halkan baa kelidaa loo saaraa bogos yar markaasay saxaradii iyo kaadida halkaa kusoo dhacayaan inta dabadii caadi noqonayso marka wixiisaasu iska wadanaya laakiin salaad walba waa inuu dahaaro qaata taasi markaa waa xaalad khaasa ee markuu caadigayna saas u dhaqmaya wa amaa haadaa buu nebigu uhi kii kale kan fa innahu kaana yamshii waxa uu ahaa mid la socda binamiimati isku dir waa kaynuu naqaano naarafuuf naarafuuf buu ahaa yamshii wuxuu socon jiray binamiima isku dir ayuu la socon jiray ama telefoon dadka ha iskaga diro ama jaraa'id ha iskaga diro ama maamul ha isugu diro ummaddu iska horgeyn jiray ninkiiyo xaaskiisa labada xigtada labada saaxiibka ummadaha namiimyuhu waa musiibo weyn wey wax la sahashan karana ma aha ninbaa addoon lahaayo addoonkaasi isku dirku yaqaanay markaa ninbaa addoonkiisii jeclaada o waar baliga iibi ninkani si fiican baa u shaqaynaya waa xariif waar maad iska maad iska dayn buuri maxaa dhacay buuo isku dirku yaqaanaa buui intaa mooye wax kale miyuu leeyahy maya iska keen buui waxuu isku diraada heli maaye cidlaba waanu kaga shaqaysiin dee waa kii isagiiyo islaantiisii madaxa isu geli khalaas maalin dambe umu iyadii la hadlayo isagiibu isagiibuu la hadlayo wuxu uhi islaantaadu caawa way ku dilaysaa intaasunbuu u sheegay maxaa dhacay warkaa waan hayaa buui waa sugan yahi warkaas iyadiina uu la hadlayo wuxuu ihi hadduu ku jeceliyay ninkaas in yaroo timaasi uu ku jeclaado ka soo jar halkaa gafuurkiisa waynu farsamaynaynaa aada buu ku jeclaanaya islaanna waxa ugu daran un oday jecel ilayskaasubay raadinayaan iyaguna dabeetana habeenkii bay ku yara dhukustay iyadoo mindi sidata timihii yaraabay doonaysaa maogta isagiina ishuu isha daba dhigaya dee markuu arkay mid mindi kusoo wadu isagu kaga horreeyeyba uu dilayba khalaas isagiina waa la dilay labadii qof ba halkaa seef kaga tegay marka qofka isku dirka yaqaana shaqana looma dirto madaxtinimona looma dhiibto wuxuu mudanya in la karantiimeeyo uma dacaa waxa uu u yeedhay nebi maxamed bicasiibi bicasiibin radbin laan qoyan casiibku waa laamahan dhaadheer laan qoyan bicasiibin radbin laan qoyan ayuu u yeedhay fashaqahu bitnayni labuu kala jeexay laantii faharasa wuxuu ku taagay calaa haadaa xabaasha waaxidan mid wa calaa haadaa xabaashan kalena waaxidan jeex buu ku taagay uma qaala wuxuu yidhi lacalahu waxaa laga yaabaa yukhafafu in lagaga fududeeyo canhumaa labadoodan maa lam yaybasa intaanay qalalin inta geedkaasi uu qoyo inu qalalin in lagaga fududeeya laga yaabaa culimada qaarkood waxay leeyihin waa khaas nebigunbay khaas ku ahayd arrinta noocan ee uu sameeyey ee wax ka qoyaankan geedkan qoyane markuu ka baxay wax laga fudaynayo culimo badanina waxay ku tegayaan daliil sheegaya inuu khaas yahay ma jiro sidaa daraaddeed in xabaasha geed lagu beero ama dee iyadoo takfiif looga doonayo ama looga doonayaba in calaamad uu ku noqdo oo xabaashii waalidkaaga iyo ehelkaaga geedad ka ag beerto si uu calaamad kugu noqdo ama ka dul beerto waa loo daliishan karaa bay leeyihin si kale haddii loo dhigo sababta looga fudaynaya waxa weeye geedkii baa tasbiixsanaya markuu qoyan yahay geedkuu tasbiixsanaya wain min shayin laa yusabixu bixamdi markuu qalalana dee noloshiibaa meesha ka baxa waa qofkan bani aadamkee markuu nool iyo cibaadaysanayo kale markuu dhintana khalaas idan markaa dhirta aynu laynayno dee khalqi tasbiixsanaya dagaal kula jirtaa faa'iidadaasu markaa xadiidku baab kalena inuu ku keenaa laga yaaba laakiin imika halkaa waxaad ka arkaysaa cadaabulqabriga ummaddan waxyaabaha u badan waxaa ka mid a dee kaadida iyo wasakda aan la iska basrinayn marka qofku ama markaa cibaadadii ha ku dhex jiro ama yuu ku dhex jirin mar walba qofka muslimkii waa daahir jidhkiisa maradiisa meeshuu ku tukanayo meeshuu uhoydo deegaankiisa intaba wallahu aclam